adeegta kumuxyuuta ku dirita wararka duulkaax oo ku salaysan dhexdhexaadnimo idaaniisoodka muxyuuta ku dirita warar xaqiiqax oo ku salaysan dhexdhexaadnimo idaaniisoodka muxyuuta ku dirita waxay ka taliyaan wax soo saarka waxay ka taliyaan hoyga noloshana waxay ka bilaabataa iyo aasaaska guriga asluubta gurigay ka bilaabataa gabdhaha haddii ayan wax kula qabanin cid wax qaban karta ma laha la-aantoodna lama socon karo marka gabdhaha waa baalashii ay ku duulaysa dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa laga rabaa gabdhaha in booliiska ay ka dhex muuqdaan inay ka dhex muuqdaan militariga ee inay ka dhex muuqdaan muxuu ahaa xagga maxkamadaha sharciga waayo sharciga gabdhaha way ku dhibaataysan yihiin sanadahan dambe xadgudub badanaa loo geystaa dhibaatooyin badanaa loo geystaa marka haddii cisbitaalkii la tagana waxaa jooga nin haddii maxkamaddii la geeyana nin ragaa jooga annagana waxaan leenahay hiddo noo gaara gabdhaheenna waxaa lagu yaqaanaa asluub iyo xishood waxaa laga yaabaa dhibaatadii ku dhacday inay ka sheegi weyso meesha oo ninkii ay ka hor caddayn weyso balse waxaa dhici karta haddii gabar la helo oo ay joogto meesha in gabadhaas dhibaatadeeda ay utifabtirayso marka dadaalka annagaana laga rabaa inaan wax baranno ilmaheenna wax barno wax soo saar samayno wiilasha dhallinyarada u caqli celino waa wiilasheenii maanta wiil meel yaal meel yaal oo xabad ku dhacday amba qof soo dhaawacay gabar soomaaliyeed maad maraysa oo ku barooranay waa waray walaalkay waa la dilay leedahay marka inta qaloocan allah soo hanuuniyo inta toosana ilaahay jidka soosana sii tuso ani mar walba waxaan ku dardaarmayaa oo hadalkayga idinkugu dhammaystirayaa gabdho yahow meel kastoo aad joogtaan gacmaha isqabsada nabadda idinkaa laydinka rabaa tan kale nabadda koonfur galbeed keliya ladinkama rabo soomaaliya meel walbo ay joogto inaad nabad ka dhalisaan magac iyo guul aa u soo hoydaan waabad soo hoydeene laakiin aad dhammaystirtaan waa idinka codsanayaa annu waa idin garab taaganahay madaxweynahaynana waana garab taagan yahay tan labaad waxaan mahad aad u ballaaran u celinayaa ilaahay subxaana qaadir ah mahad aad u sii ballaaran waxaan u celinayaa madaxweyne shariif oo mas-uul ah koontada gabdhaha siduu ugu halgamay uu bannaanka u soo dhigay madaxweyne u dhigmo inaysan jirin adduunka ayaan filayaa amba aan la helaynin marka marka annaga waxaan ku qasbannahay madaxweyneheenna inaan koolkoolino inaan cadowga ka ilaashanno inaan dhibaatada ka hortagno wixii isaga cadow ku en annaga aan hujuunno oo aan noqonno bir amba derbi adag oo ka hor taagan dhibaatada waayo waa shaksi madaxweyneheenna qof walbana qofkiisa isagaa weynaysan kara oo yaraysan kara waa ogtihiin muddo toban jeer ah oo min afartan iyo shan beri ah ayaa waxaa lagu celinayay dadka soo qoraayo liisaska oo u lahaa gabdho ma kusoo darteen ma ay la noqo shan iyo afartan beri shan iyo afartan beri waktigay soo gaartay waa ogeen sida sharafta leh aan u qaadanayne cid u qaadatay ma laha oo annaga hadda waxaana laga dhigtay halqabsi taariikhaana laga dhigtay daraata istanbul xitaa waa lagu soo qaatay madaxweynaheena markii aan haween